mar qura ayaa saaka aroortii waxaa weerar lagu ekeeyey laba fariisan oo ciidamada jubbaland iyo kuwa dowlada federaalk ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguune diriyaanka hubka noocyadiisa kala duwan ayaa halkaa laga maqlayay kadib markii ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ay jahooyin kala duwan kasoo weerareen ciidamada halka fariisimaha ku lahaa qaar badan oo ka mid a ciidamada dowlada federaalk iyo kuwa jubbaland ayaa halkaa lagu laayay iyadoo midadkooda ay isbarkadeen waxaa xusid mudan inay jiraan qaar kale oo dhaawacmay haraadiga ciidamada la weeraray ayaa cagaha wax ka dayay waxaanay u carareen dhanka webiga iyadoo ay suuragal tahay in qaarkood ay ku daataan ciidanka xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa markaa ka gadaan laba isu qaybshay iyadoo qaybo ay eeryatay ciidamada cararay halka intii kalena ay ku howshootay inay gurato wixii hanti ciidan ah ee xeryaha yiil weerarkan ayaa sida muuqata wuxuu ahaa mid qorshaysan islamarkaasina waxaa cad in ciidamada la weeraray macluumaad buuxa laga hayay ciidamo kasoo gurmaday dhanka magaalada kismaayo oo isku dayay in saaxiibadooda ay garab siiyaan ayaa waxaa lagu waramayaa in dhabaha loo galay islamarkaasina ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay rasaas kala duwan oo duuga qaadeen islamarkiiba ciidankii gurmadka ahaa ayaa cagaha wax ka dayay waxaanay ka carareen meydadka askar kamiinka looga dilay ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa waxa ay ku sugan yihiin deegaanka sanguuni oo kaabiga ku haya baar sanguuni oo ah halka ciidamadan saaka lagu weeraray kii ayay ciidamadan maamulka jubbaland iyo kuwa dowlada federaalk ka tirsanay soo degeen halka xilligaa wixii ka dambeeyana waxaa dagaaladu ay hayeen kuwo joogto ah iyadoo marar kala duwan oo badan sidan oo kale xeryahan cagta la mariyey islamarkaana ah askartii joogto la la-ayey wixii qalab ciidan oo ay heesteenna lagala wareegay laakiinse tu waliba waa lasoo qasbayay oo shisheeyaha iyo maamulka jubbaland ayaa ku amrayay in ciidamadu ay dib u degaan halka saaxiibadood lagu xasuuqay magaalada kismaayo iyo guud ahaanba jubbooyinka iyo dalka ayaa si weyn looga hadal hayaa uu weerarka saaka ka dhacay xeryaha ciidan ee ku yiil baar sanguune maamulka jubbaland oo waayadan wada abaabul ka dhan ah degmooyinka iyo deegaanada shareecada islaamka lagu xukumo ayay arrintani dhabarjab ku tahay waxaa xusud mudan in sidaan oo kale dhowaan la beegsaday ciidamo maamulka jubbaland uu ku aruurinayay degmada afmadow halkaa oo ay ka dhaceen laba qarax oo nafuurnimo ah waxaana dhimashay dhaawac ku noqday qaar badan oo ciidamada ka mid ahaa insha allah wixii faahfaahinaya kusoo kordha weerarada saaka lagu qaaday xeryaha deriska ee ku yaala baar sanguune wararkan iyo barnaamijyadeena dambe ayaad kaga boga doontaan